ismaaciil macalin buulo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ayay wararku sheegayaan inuu ku dhintay dalka dhiibiya isagoo tahriib ah siday xaqiijiyeen tahriibayaal la socday sargaal xigeenkani wararka ayaa waxay sheegayeen sargaal xigeenkan uu si gaar uga tirsanaa ciidamada loogu yara danabi uu maraykan ka tababaray waxaana uu ahaa gacanyarihii xasan tuure oo lagu dilay weerar ka dhacay galcad oo ka tirsan gobolka galgaduuda sargaal xigeenkan ayaa waxaa la sheegaya in exdaran loo geystay iyadoona la dilaacsiiyey dhammaan saraakiishii la midka ahaa asaga xoogaa haatanaan helin ayaana waxay sheegayaan in sargaalkan uu tahriib ugu dhintay saxraha dalka liibiya kadib markii uu wajahayo cunto yari iyo haraad tani ayaana waxay bannaan ka soo dhigaysaa dayaaca ciidamada dowladda federaalk ay la kulmayaan waana wax lala yaabin sargaal xigeen ka tirsan dowladda uu tahriib u aada waddan kale isagoo shaqo doon ah waana mid caddeynasa siday u dayacan yihiin dhammaan ciidamada dowladda federaalka